bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحamed وعlى آlih وأصxaabih أجmaعin ama bعd qala الإmam abu عiسى raximh اllah taعalى faأma man aqama الإsnaad وxafiظah وغayra الlfظ faإna hada waasع عinda أhli العilm إda lam yتغayar fihi الmaعنى waxaan soo haynay kitaab alcilal alcilal aلصagiir lilimaam alxaafid abi ciisa tirmidi oo aljaamicu اlkabiirka ka mid ahaa halkan wuxuu ka gelayaa alriwaayatu bilmacnaa in macno wax lagu wariyo ee lafdigii sidiisa in lagu keeno mararka qaar in inta laga tago macnaha lagu wariyo waana mas'ale aada u weyn alriwaaya bilmacnaa culimadana ay laba qowl oo mashhuura ka qabaan qolo diidan oo aada lafdiga ugu tashadudo oo iyagu dhahayaan laabudda in riwaayada lagu keeno lafdigeeda in lagu keeno akarkooduna waxay u badan yihiin culimada inay bannaan tahay alriwaayatu bilmacnaa laakiin ay u bannaan tahay licaarifin bima yuxiilu lmacaani qof macaanida waxa leexinayo iyo wamaa laa yuxiilu qof garan karo ayay u bannaan tahay kalaamku siduu isu leeyahay iyo alfaada dalaaladooda iyo lianna lafdi marka lafdi lagu bedelo waxaa laga yaabaa xagga fiqhiga iyo dalaaladu labadan lafdi luqa ahaan adigu inaad u aragto isku mid inay yihiin a isku bedelaysid laakiin filxaqiiqa lafdiga aad ka tagtay waxaa laga yaabaa inuu xugun xambaarsan yahay marka qof macaanidaas fahmi karaa la rabaa oo bima alcaarifu bima yuxiilu bima yuxiilu lmacaani ayaa loo banneeyaa waana sida imaamu shaaficina uu aada ugu til uga hadlay caddeeyeyna oo markaa isaga yani uu tilmaamay akharu ahlilcilmina qowlkoodu saas oo waxaa loo ogolyahay liman huwa caalimun bilugaati اlcarab basiirun biاlmacaani caalimun bima yuxiilu اlmacaani wama laa yuxiilu ayb qaarkoodna de qolada diideysa waxay leeyihiin waxaan u diideynaa saddan lilbaab dad badan baa waxay is yidhaahdeen idinku shuruudda waa buuxi kartaan macno yacnii in wax lagu wariyaa bannaan meeshaasay ku gambadeen markaas ayaa al waxaa xadiidkii ku yimid taqyiir aada u daran ayay dhaheen marka waa in macaanida baabkaas dhan la xiro muqadamada dheer ee ibnu qurquul kitaabkiisa madaalicu lanwaarka muqadamada uu u sameeyeyna wax badan oo arrimahaas ka miduu aada uga hadlayaa qaadi ciyaad isaga laftiisana sidaas ayuu tilmaamaa ayb marka mas'aladaasuu rabaa inuu ka hadlo mas'alo waxaa jirto ibnu xibbaan uu la gooni noqday ee isaga uu leeyahay riwaayada xataa haddii qofka uu wariyo hadday ku saabsan tahay fiqhi iyo axkaam haddii uu wariyo qof aan faqiih ahayn kaanamaa inuu leeyahay lama qaadanayo yani muqadamada kitaabkiisa adducafaa kitaabu lmajruuxiin yani waxaa ka muuqanaya inuu fiqiba u shardinayo riwaayada lafteedii iyaduna waa adag tahay taas walidalika ibnu rajab wuxuu ku tilmaamay iska qowl markaa oo isaga uu kala goonin noqday mararka qaarna xanafiyada ayaa waxay yidhaahdaan marka xadiidku fiqi ka hadlaayo raawigiisuna ee qaacidado qawaacidkooduna uu khilaafsan yahay raawigiisu hadduusan faqiih ahayn ma la qaadanayaba iyaguba dhahaan xadiidka tasriyadana waxa ay cillo uga dhigteen weeyaano waxay la gaartay inay yidhaahdaan xataa saxaabiga abu hureyre faqiih maahan inay dhahaan bay la gaartay taasna iyadana marka waa mujaanaba can isawaab sawaabkoo laga fogaado marka alimaam abu ciisa wuxuu leeyahay faama man aqaama qofkii oogo oo alisnaada isnaadka waxafidahu isnaadkiibuu toosiyey waxafidahu waa xifdiyey wagayara lafda lafdigii laakiin waa bedelay oo ereygii xadiidku uu ahaa erey lamiduu ku bedelay faina haadakani waasicun waa mid waasica cinda ahli lcilmi ahlucilmiga agteeda agtooda arrinkaas waa wusci baa ku jiro ida lam yatagayar fiihi lmacnaa haddii macnaha uusan doorinaynin warkiisa wuxuu ku moodsiinaa khilaaf inuusan jirin leanna wuxuu yihi waasicun cinda ahli اlcilmi yani qaatibatan uu u wadaa laakiin sidaa ma ahanoo khilaaf waa jiraa qala xadaثna mxamed bnu bashaar whu bundar qala xadaثna cabdالرaحman bnu mahdiy qala xadaثna mucaawiyaة bnu صالح عn الclاء bn الxاriث عan makxuuli عan wahilaةa bn الأsqع qala إida xadaثnakm عlى الmacnىa haddaan macno idinkugu xadiidno faxasbkm yani idinku filan lafdiga inaad markaa ku tashadudaan maahan qala xadaثna yaحya bn muسى qala xadaثna cabdالرazaq whuwa bnu hamaam qaala ahbaranaa macmaru can ayuuba can moxamed bni siriin qaala kuntu asmacu alxadiida xadiidka ayaan maqlaayey min casharatin toban ayaan ka maqlaayay allafdu lafdiga mukhtalifun waa mid kala duwan walmacnaana waaxidu toban baan xadiidka ka dhagaysanayaa alfaadoodu waa kala duwan tahay laakiin macnuhu waa isku mid isaga alfaadiisa mutacabad maba ma aha haddana qur-aankii iyo xadiidka waxaa laysku waafaqsan yahay in luqo kale lagu fasiri karo haddii luqad kale in lagu bedelo la ogolaaday carabigii dhexdiisii maxaa diidaya marka qala xadaثna axmed bnu maniic wahuwa abu jacfar albagawiyu qala xadaثna mxamed bn cabdillahi alanصariyu can bni cawn cabdullahi bni cawn qala kana ibrahim الnakhaciyu wاlxasanu wالshacbiyu yaأtuuna bاlxadiiثi xadiidkay la imaanayeen cala almacnaa cala almacaani macaaniday kula imaanayeen alfaadda markaa ma aynan isku qasbaynin wa kaana alqaasimu bnu muxamed wa moxamed bnu siriin warajaau bnu xaywata yuciiduuna alxadiida xadiidkay ku celinayeen calaa xuruufihi yani maca xuruufihi iyaga markaa riwaaya bilmacnaa ma samey jirine alfaaddi xadiidkay keenayeen laa shaka ixtiyaadku wuxuu ku jiraa midda dambe shaki male qala xadaثna caliي bnu khashrm qala akbarana xfs bnu giyaaث can caasimin اlأxwal qala qultu labi cثmaan الnahdiy ayaa waxaan ku idhi inaka tuxadiثuna bاlxadiiثi xadiidka ayaad noo sheegaysaa ثuma tuxadiثunaa bihi haddana waad noo warinaysaa calىa غayri ma xadaثtna bihi sidii aad markii hore noogu sheegtay si aan ahayn qaala wuxuu yidhi calayka bisamaaci alwal yacnii samaacii hore maqlitaankaagii hore ku dheg ayb markan dambe midkan dambe marka muxuu noqonayaa midkan dambe macno inuu ku warinayo marka haddii macno lagu wariyaa inayna dhib lahayn haddaad lafdi iyo rabtana ama sidii horeod u qaadatay u hayso qaala xadaثna aljaruud qaala xadaثna wakiicun can الrabiic bni صabiix can اlxasan qaala idaa asabta almacnaa ajza'aka haddaad macnaha asiibto waa kuu gudayaa qaala xadaثna cali bnu xujrin qaala ahbaranaa cabdullahi bn اlmubaarak can sayfin huwa bnu sulaymaan qaala samictu mujaahidan yaquulu mujaahid oo dhahayaan maqlay buu yidhi unqus min alxadiiثi xadiidka nuqsaami in shiئta haddaad doonto walaa tasid fiihi laakiin ha ziyaadinin laba waxba meeshaa waa laga qaadanayaayo xadiidka marku nuqsaaminayo ikhtisaaraa ku jira xadiidka in lasoo ikhtisaariyo ikhtisaarka iyo alriwaaya bilmacnaana culimada musطalaxa hal meelay ku wada sheegaan leanna tasarufa asba ku jira ikhtisaarku tasaruf oo xagga macnaha ku jira laakiin markuu ikhtisaarinayo waxaa shardi ah wax isu baahan laba shay oo isu baahan oon kala maarmin inuu kala gooyo ma aha oo istinihii iyo mustanaa minhugii mustanihii mustanaa minhuga sifada iyo mawsuufkeeda mudaafka iyo mudaaf ileyhigiisa haddii waxaa la kala jaro macnihiibaaba dhumaayaba taas waa mid midda kale unqus min alxadiidi in shi'ta ee nooc taxari ana waa ku jiraa taxarigaasina waxa uu yahay qofku haddii uu ka shakiyo imaam maalig oo kale wuxuu ahaa haddii uu shakiyo oo uu ku shakiyo xadiidkan mursalnimadiisa iyo musnadnimadiisa maalan xadiidkii wuxuu ku hayaa can naaficin can الnabiyi sal ll ly slam iyo wuxuu ku shakiyey can naaficin can ibni cumara can الnabiyi sal ll ly slam can ibni cumara maadaama ay ziyaado tahay ma sheegaya nuqsaantuu sheega nuqsaantaasi marka waxaa ku jira taxari oo ziyaadadu iyada dhibay keeni kartaa haddaynan jirin laakiin nuqsaantu iyada wax dhiba ma keenayso oo sanadkani ilaa intaas waa la hubaa marfuucnimadiisiina waa la hubaa taabicigana waa la hubaa saxaabigan la ogeyn hala yska dhaafa marka walidaalika imaamu shaaficina waa ka risaalada ku yidhi kitaabkiisa arisaala ee raawigu haddii uu nuqsaaminayo mukhaalafou sameynaa laakiin mukhaalafadiisa waa nuqsaamin dhib ma lahan laakiin hadduu ziyaadiyo waa adara xadiidahu xadiidkiisay dhibe waa tii uu dhihi jiray imaamu shaaficina ayb qala xadaثna abu camaar alxuseyn bnu xurayf qala akhbarana zayd bnu اlxubaab can rajuli qaala kharaja ilayna sufyaan thawriyu ayaa nagu soo baxay noo soo baxay faqaala wuxuu yidhi in qultu lakum haddaan idin dhaho inii uxadiثukum kama samictu xadiidkan idiin sheegayaa sidii aan u maqlay alfaadii falaa tusadiquunii hay rumaysanina inamaa huwa almacnaa xadiidkan idiin warinaayo waa macnaha macnahan markaa ka fiirinaya qaala akbarana alxuseyn bnu xurayth qaala samictu wakiican yaquulu in lam yakun ilmacnaa waasican haddii macnaha in wax lagu wariyaa waasic aanay ahayn faqad halaka annaas dadku waaba halaagsameenba ayb marka intaas wuxuu uga baxay alimaamu tirmidi alriwaaya bilmacnaaba uga hadlay meeshaas isaga markaa qowlka oo tashdiidka uu ku jiro hal meeluu ka milicsaday ibnu siriin iyo markuu sheegay iyo alqasim ibnu moxamed ibni abi bakrin ahlu cilmigana wuxuu kasoo naqliyey calaa jawaazi alriwaaya bilmacna qaala abu ciisa wainamaa tafaadala ahlu اlcilmi biاlxifdi wاlitqaan meeshanna mas'alo kaloo muhim uu gelayaayo wuxuu leeyahay ruwaadda waa inagii shalay sheegnay in afar qeyb loo qaybiyo afar qeyb kuwa mutahamiina iyo man kahura calayhi اlgalaq iyo waxaan sheegnay ya ha kuwa iyaga haahey kuwa dabdigii iyo xifdigii asalkiisa leh laakiin xoogaa qaladkuna uu ku jiro laakiin uunan ku badnaanin saddexdaas uu ka soo hadlay qeyb afaraad waa qeybtan hadda uu soo wado oo ah kuwa iyagu jibaasha ah fi lxifdi kuwa xifdiga iyo yacni itqaanka iyo dabdiga yacni asalka u ah oo a'imada waaweyn ah marka wuxuu leeyahy kuwaasi ninku inuu imaam noqdo oo uu hiqo noqdo inuusan qaldamin maaha macnaheedu marmar waa qaldami karaa qof wahmi waa ku dhici karaa wahm iyo qalad marka qeybtan afaraad ayuu sheegayaa hadda marka ee xufaadda ah ee xadiidkooda yaa soo saara qeybtan afaraad bukhaari iyo cali bni lmadini iyo qeybta hadda dambe aan sheegaynayo iyaguna qaladka uu ku imaado laakiin unan ku badnaynna yacni muslimna qeybaha dambe uu ku wariyaa baan dhahnay abu daawuud iyo tirmidi iyona yaxtajuun waayahay markaa wuxuu yidhi qaala abu ciisa wainamaa tafaadala ahlu lcilmi ahlu cilmiga waxay ku kala bateen bilxifdi walitqaani xifdiga iyo itqaanka iyo watahabuti iyo hubsiga cinda samaaci maqlitaanka agtiisa maca anahu lam yaslam iyadoo haddana saa ay culimada u kala badan yihiin haddana maca anahu lam yaslam kama badbaadin min alkhaa'i khata iyo walgaladi iyo galad kahiiru axadin dad badan min ala'imati yani aad dad badan wax badan kamaynan badbaadin min al-a'imati a maca xifdihimna lala qabo yani a'immadan marka hiqaadda ahoo xufaadda ah inaysan qaldamaynin ama waham gelaynin ma aha waxbay xifdinayaan tobanaan kun boqolaal kun oo xadiid qofku waxbaa isbe waa qaldi karaa marka madhabka tashadudka ahoo dad marka waxaa jiro a'immada qaarkood qofka haddii ay qalad ku arkaan ama yacni tafarud oo yacni qalad ah markay ku arkaan waxaa laga yaabaa inay meesha cillo uga dhigaan ama jarxi ma fiicna saas waxaa aad waxaa isticmaalo alxaafid alcuqayli kitaabkiisa adducafaa waxaa ka qaaliba fulanun laa yutaabacu calayhi buu dhahayaa marka cali bnu lmadini baa ka mida dadka uu yihi laa yutaabacu calayhi qalad iyo waxbuu sheeg sheegaa ayb marka a'immada marka oo muxaqiqiinta marka aaday arrintaa marka u naqdiyaan dahabiya marka wuxuu ku yidhi markuu yidhi cali bn lmadini oo intuu soo qaatay uu yidhi laa yutaabacu calayhi ayuu markaa wuxuu yidhi afamaa laka caqlun yaa cuqayliyu tadri man tatakalamu canhu ama man tatakalamu fiihi ma ma garanay buu yidhi qofkaa ka hadlaysu yidhi marka qofkan xaafidka ah daruuri maaha inuus hal mar gefin ama laba mar gefin ayb qala xadaثna mxamed bn xumaydin الraziyu qala xadaثna jariir can cmaaraةa bn الqacqaac qala qaala lii ibraahimu النakhaciyu idaa xadaثtanii haddaad ii sheegaysid faxadiثnii can abi zurcata bni cmr bni jariir fainahu xadaثanii maraة mar buu ii xadiiثay bxadiiثin xadiiث ثuma sأltuhu bacda dalika bsiniina kadib ayaan su'aalay sanado ka bacdi famaa akrama minhu xarfan hal xaraf kama dhimin xadiidka sidii u keenay yani intuu ii sheegay sanawaadka bacdi sidii oo kale haddana iigu sheegay xaraf ma ka dhimin yani wuxuu sheegaa marka a'immada xifdigoodu aada u badan yahay qaala xadaثanaa abu xafs camr bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadaثanaa yaxya bnu saciidin الqaطaan can sufyaana can mansuuri qaala qultu liibrahim ma lisaalim bni abiljacd atama xadiiثa minka wxuu kaaga taamnimo badan yahay xagga xadiidka adiga qaala liannahu kaana yaktubu waa qori jire yani marka weliba qofka markuu xifdiyo haddana uu qoro qofkaasi marka waa ka taam noqonaa qofka kale qaala xadaثana cabdاljabaar ibn اlcalaa ibn cabdiljabaar qaala xadaثana sufyaan qaala qaala cabdulmalik ibnu cumayr inii la uxadiثu biاlxadiiثi anigu xadiidkan warinayaa famaa adacu minhu xarfan hal xarf ka tegi maayo qala xadaثna الxuseyn بn mahdiy albصriyu qala xadaثna cabdالرazaq qala akhbarana macmr can qataadata qaala maa samicat udunaaya dhagahayguma aynan maqlin shay-an shay qadu weligay ilaa wacaahu qalbii ilaa qalbigayga waa xifdinaya wax aan maqlo oo aanan xifdine aanan xifdinaynin ma jir uu leeyahay yani mubaalaqa waxaa weeyaan marka dadkaa xifdigoodu siduu ahaa ayb ummaddan marka islaamkuna xifdiga aaday caan ugu ta ugu yihiin oo yacnii diintiiba marka qur-aankii waa la xifdiyey sunnadii waa la xifdiyey xataa luqadii carabiga waa xifdiyeen oo imaamu shaafici wuxuu leeyahay baadiyaha markuu aaday oo luqada carabiga uu soo baranayay shicirka reer hudayl isagoo yaruu xifdiyey waa gabay waa shicirka reer hudayl isagoo yaruu xifdiyey waa dawaawiin dhan waayo shicirka reer hudayl markaasaad arkaysaa mararka qaar waxay leeyihiin haddii yacni shaahid laga dhigto beyt hadduu qof keensado ilaa abyaadda gabayada carabtaa waxay qiimo ku leeyihiin waxay tahay diintaa lagu fahmaa walidaalika kutubu tafsiir markaad fiirinayso kelmad qur-aanka ku jirta oo adag marka la keeno carabi ah isticmaalkeedu yaryahay waa in laga dhex raadiyaa carabti marka ibnu cabaas waxaad arkay shicir uu keenayaa caaisha shiciray keenaysaa oo carabti saasay dhihi jirtay meeshaasaa kelmaddii laga ogaana idan marka luqadii carabiga haddaynan maxfuud aynan noqonin qur-aanka fahamkiisa waa adkaana iyadaasaa ilaahay marka wuxuu ka dhigay maxfuud oo dawaawiin baa markii dambena laga qoray shicru fulaan iyo shicru fulaan iyo shicr bani fulaan markaasay ku leeyihiin mararka qaar markaad aragta khilaafaadka iyo wuxuu ku leeyahy ereygan macnihiisu saan ma aha shaahidka loo keenayna gabaygan ama beytkan shaahidka laga dhigtayna waa muqxam fii diiwaani fulaan waa la dhexgeliyey maahane kuma jiro markaasay aada naqdi gelayaan marka meeshaa ka gelayaan marka yacni xifdiga diinta wax weyn baa waa mucjiza ku jirta calaa kulli marka dadkan ilaahay inuu xifdi badan uu siiyo si diintiisa u ila ay u ilaaliyaan ilaahay waxba lama aha ayb qaala xadaana hadda lafteedaad arkaysaa luqada carabiga meelay kasii laalaadaa dowlada hadda garab taagan oo xataa ay ku jirto dadnimo oo luqadiinii xataa xoojiya male lacago badan laguma bixiyo bal waa lala dagaalamaa haddana maca daalika luqadii carabiga waa taasaa oo qofkii inuu barto rabo waa waa helayaa siduu ku barto waa gara waa waa un helayaa ayb oo qofka markuu diin baranayo laabudda inuu barto luqadii carabiga naxwadii iyo sarfigii iyo adabka carabiga inuu barto iyo qaababkiisa siyaabo kala duduwanna waa loo qoray adabkaas marka fahamka qur-aanka xataa kaa siinaa macno tafsiirka falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun waxaan filayaa dabari inuu leeyahay mujaahid ayaa aayadda wuxuu ku fasirayaa khidaabku wuxuu ku socdaa buu leeyahay yahuudda leanna wuxuu leeyahay iyagaa ila iyaga ilaah waa yaqaaniin wa antum taclamuunadaas ayuu wuxuu is yidhi carab lagama wadi kara sababtoo carab ma taqaano ilaahay iyo dad umiyiin oo aan ilaahay aqoonin iyo waaye marka qoladan la leeyahay idinkoo wax taqaanaan ilaahay hala wadaajinina cid kale yahuuddow ku fasiray markaasuu dabari markaa tacliiqiyey ma ahan buu yidhi yahuudda tafsiirka aayadda kuwii ka horreeyay kuwa ka dambeeyaba waxay ku socotaa qoladan maka quraysh iyagaasna ilaahay waa yaqaaneen uu yidhi falaa tajcaluu lilahi andaadan wa antum taclamuun marka laleeyahay quraysh rabbi waa taqaanay ashcaarteeduu keenaa marka waxaanan u malaynaa buu yidhi mujaahid waxaa qaladkan ku riday inay tahay ayaamaha carabta iyo wuxuu leeyahay iyo dhaqankooda iyo oo uunan in badan markaas yacnii inuunan ka arkin iyo wax sidaas oo kale u dhahaa meeshaas marka qur-aanka fahamkiisu waa ku xiran yahay dhaqanka carabta qofka inuu yaqaan carabtii hore leanna qur-aanku iyaguu kusoo dhex degay caadaadkoodiibuu wax badan ka tilmaamayaa ama uu radinayaa haddaadan fahamsanayn ma fahmi kartid marka waxa laga hadlayo saas darteed marka adabkii in loo barto ay daruuri u tahay adabkii suugaanta carabta aladab alcarabi ayb ninkii marka isaga carabta la dagaalsan isaga hadduu rabo gaar ha ula dagaalsanaadee taas isagay jirta hadduu ajarka helayo hadduu foolxumo ka helaye laakiin haddaad diinta inaad fahamta rabto luqadda diintu waa carabi carabiga baro cidna taas ha uga naxariisaninoo yacni cidna ku dhibi maysid inaad carabi baran weysa adu unbaa isku dhibaya leanna nebigana carabi buu ku hadlayay qur-aankana waa carabi meel laga aadayana male ayb qala xadaثna سacيid بn cabdالرaحman almkزumiyu qala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata can cmr bni dinaar qaala maa raأytu ma aanan arkin axada qof anasa lilxadiiثi xadiidka yani nasgarayn badan oo isagoo sidiisa a keeno min الzuhriyi zuhri ka badan maa ka dar yani ka nasgarayn badan ma aanan arkin qala xadaثna ibrahim marka halkana zuhri buu xifdi ku sheegay qala xadaثna ibrahim bnu sacيid aljawhariyu qala xadaثna sufyaan bnu cuyaynata qaala qaala ayubu sakhtiyaaniy maa calimtu ma ogi axada qof kaana ahaaday huwa isaguba aclama inuu ka aqoon badan yahay bixadiidi ahli اlmadinati reer madiine xadiidkooda bacda zuhriyi zuhri kadib min yaxya bni abi kahiir qala xadaثna mxamed bn ismail marka yaxya bn abi kahiir uu xifdi ku sheegay iyo zuhri halkan qala xadaثna mxamed bn ismaaciil huwa الbخاaري qال xdثna سlayman بن xرب أbو أyوب الwاشحiي weyaan qال xdثna حmاd بن زayd qاla kana بن عwn wuxuu ahaa يxadiث faإda xadثh عan أyuba بkhilaaفihi cbdاللahi بن عwn بن arطbاn yaعnي xadiiث ayuu warin jiray marka xmاad بن زayd wuxuu leeyahay marka faإida xadaثtuhu haddii aan aniga u sheego can أyuba أyuب xaggiisa bikhilaafihi bikhilaafi maa yarwiihi wuxuu isaga warinaya wax ka duwan tarakahu kiisa intuu ka tago ayuu midka aan aniga ayuub ka sheegayo ayuu qaadan jiray fa aqulu markaasa waxaan leeyahay qad samictahu oo waaba maqashay adiga xadiidkee fayaquulu wuxuu dhahay ina ayuuba ayuub aclamunaa ka noogu aqoon badan waayo bixadiidi moxamed ibni siriin yacni cabdullaahi ibnu cawn iyo ayuub labadu ibnu siriin ay ka warinayeen marka hadday dhacdo cabdullaahi ibnu cawn inuu xadiidka si u ibnu siriin uga wariyo ayuubna ou si kale uga wariyo ayuub ayaa marka tiisow intuu ka tago ayuu ayuub qaadan jiray wuxuuna dhihi jiray isagaa nooga aqoon badnaay xadiidka xadiidka ibnu siriin waayahay meeshaas marka waxaa laga qaadanaa marka ayuub xifdigiisa ayb dadku marka taf ahlu cilmigu dadkan xadiidka wariyaa inay iyaga laftooda kale xifdi badan yihiin ayagoo xifdiga darajo weyn ka joogay haddana kala sii badan yihiin maxaa laga faa'iidaa in la ogaada marka hadhow buu keeni doonaayo ruwaadow dabaqaad ka dhigi doonaa maalan zuhri xertiis oo kale shan lix dabaqoo kale u qaybinaya dabaqa aluulaa thaaniya thalitha raabica khaamisa markaasuu wuxuu leeyahay hadday marka iskhilaafaan ayaa qolada marka hore ee xifdiga badan baa laga hormarinaa kuwa kale ayb ayb marka wuxuu yihi qaala xadaanaa abu bakrin can cali bni cabdillaahi qaala qultu liyaxya bni saciidin ayuhumaa ahbatu kee ahbatsan hishaamun idastuwaa-iy aw miscarun qaala maa ra'aytu midla miscar miscar bnu kidaamo kale ma aanan arag kaana miscarun min ahbat اnnaas labadoodii buu tartansiiyey miscar buu hormariyey miscar bnu kidaam waxaa la dhihi jiray musxaf ayaa lagu naanaysi jiray qala xadaanaa abu bakri cabdاlquduus bni mxamed qala xadaanii abulwaliid qala samictu xamaada bna zaydi yaquulu maa khaalafanii shucbatu shucba ima khilaafin fi shayin shay ilaa taraktuhu waa ka tegaayey xamaad baa wuxuu leeyahay shucba shay iguma khilaafin aniga ilaa keyga waa ka tegaayay kiisaan qaadanayay marka waa iska waa iska fadli badnaysiiyey qala qala abu bakrin waxadaanii abulwaliid qaala qaala lii xamaad bnu slma in aradta alxadiida haddaad xadiid rabto facalayka bishucba shucba ogow qaala xadaanaa cabd bni xumayd qaala xadaanaa abu dawuud qaala qaala shucbatu maa rawaytu can rajulin qof kama warinin xadiidan waaxidan hal xadiid ilaa ataytuhu waan u imaanayay akara min mara hal mar wax ka badan waladii rawaytu canhu cashrata axaadiid kaan toban xadiid ka wariyeyna ataytuhu akara min cashri miraarin toban ka badanaan u imaanayay waladii rawaytu canhu khamsiina xadiidanna ataytuhu akara min khamsiina mara konton mar ka badanaan u imaanayay waladii rawaytu canhu mi-atanna ataytuhu akara min mi-ati mara bal dadaalkiisa iyo adkaysigiisa feeri ilaa xayaana ilaa xayaana albaariqiy maahani fa inii samictu minhu hadihi alaxaadiid axaadiidtan baan ka maqlay uma cudtu ilayhi waa u laabtay fawajadtuhu qad maata waxaan arkay isagoo dhintayban marka wuxuu leeyay ninkani kuma noqnoqoninoo inta markaan ku laabtayba waaba iga hor dhintay waa dhintay marka xadiidka uu qof ka maqlo toban jeeroo u laabanayo kii toban mar xadiid uu ka maqlayna akthar min toban mar buu ku laabanayo qala xadaanaa mxamed bnu ismaaciil qala xadaanaa cabdullahi bn abi اlswad qala xadaanii bnu mahdiy qaala samictu sufyaana yaqulu shucbatu amiiru اlmu'miniina fi اlxadiid darajada marka amiiru lmuminiin dhowr qofay siiyeen marka waxaa ka mid a sufyaan thawri iyo shucba iyo bukhaari iyo kalea la siiyey nin kastaa iskama qaadan jirin waa darajo xaafid waa ka sareysaa muta-akhiriintana waxaa la siiyey alxaafid ibnu xajar amiiru lmuminiina fi lxadiid ayaa ayuu gaaray saasaa la yidhi qala xadaanaa abu bakrin can cali bni cabdillaahi qaala samictu yaxya bna saciidin yaquulu laysa axadun qof ma jiro axaba ilaya agtayda loo jacayl badan yahay min shucbata laga jecel yahay walaa yacdiluhu axadun cindii qof u dhigmaana ma jiro aniga agtayda waidaa khaalafahu sufyaan hadduu sufyaan khilaafo akhadtu biqowli sufyaan laakiin haddii shucba sufyaan iyo shucba ay iskhilaafaan sufyaanaan qaadanaa qowlkiisa qaala caliyun qultu liyaxyaa ayuhumaa kaana axfada lilaxaadiidi tiwaal axaadiidta dheer dheer yaa xifdis badnaa sufyaanu aw shucbatu qaala wuxuu yihi kaana shucbatu shucba wuxuu ahaa amara fiiha amara marka macnuhu asraca muruuran fii qiraa'atiha yani haddii hala akriyo la yidhaahdo carabkiisa faatixadoo kale ad u malaysa waa maraas qaala yaxyaa marka isagu qiraa'ada xadiidka xifdigu aad ugu isugu mashquuliyey waay daara qudni baa marka warkaan fasiray oo wuxuu yihi fi lcilal kaana shucbatu yukhdi'u fii asmaa'i rijaal kahiiran shucba rijaasha magacyadooda waa gefi jiray asmaa'dooda litashaagulihi bixifdi lmutuun aad ugu mashquulsanaa mutuunta xifdigeeda qaala yaxyaa wa kaana shucbatu shucba wuxuu ahaa aclama birijaali rijaasha mid uga cilmi badan maxaa laga wadaa aclama birijaal hadda axwaalu rijaal jarxiga iyo tacdiilka liannahu maxaa yeelay walu ma wuxuu ahaa awalu man fatasha arijaala bilciraaq ninkii ugu horreeyo ciraaq rijaasha kala hufo ahaa isaga marka asmaadaa dhibi jirtay laakiin axwaalu rijaal aada u yaqaanay shucba aclama birijaal waa la fahmaya ila tahay warka daari qudni mis ka hor imaanayo daari qudni asmaa'duu ka hadlay oo tasxiifi jiray aclama birijaalna waa axwaashooda jarxan wa tacdiilan wa kaana sufyaanu sufyaan wuxuu ahaa saaxiba abwaabin abwaab saaxibkeedu ahaa saaxiba abwaab marka waxay tahay alabwaab alfiqhiya axaadiidta axkaamta qaanaday ugu kala jirtay saas usoo daynaa marka nacam wixii dahaaro ku saabsan waa xafidsan yahay salaadii soonkii zakadii buyuucdii abwaabta fiqhiga axaadiidteeda ayuu qatar ku ahaa isagana yan marka rijaashaa la siiyey shucba iyo xifdiga sufyaanna xifdi iyo fiqhiga axaadiidteeda walidaalika sufyaan imaamu tirmidi wuxuu ku daray a'imada fuqahada ah oo aqwaashiisa marka waat waa keeni jiray laakiin shucba isaga kuma jiro ragga fuqahada ama lagu darin min hunaa marka waxaad ogaanaysaa qofku xaafid muxaditha waa noqon karaa fiqhiga isagoo aan aada u aqoonin wuu noqon karaa ma ahan qasab qofku hadduu muxadith yahay ama xadiidka uu aada u yaqaano ilaa ilaa fiqina waa u yaqaanaa macnuhu saas ma waa dhici kartaa qof xadiidka aada u yaqaano xaafidka oo cilalkiisa garanayo haddana marka la yidhaahdo masale loo keeno fiqhi ah meeluu ka bixiyo inuunan garan karin oo isaga marka sida uu waaqicada iyo xadiidka wax ka wax ka istimbaadidiisu cilmi kale ay u baahan tahay walidaalika dadka isku darsaday marka kuwaasi waa yaryihiin aada uma badneen bukhaari iyo shaafici iyo axmed binu xambal iyo abu daawuud iyo raggaasaa ka mid a tirmidi iyo qala xadaثna abu camaar alxuseyn bnu xurayt qala samictu wakiican yaqulu qala shucbatu sufyaanu axfadu minii sufyaan waa iga xifdi badan yahay shucbaaba dhahay maa xadaanii sufyaanu can shaykin igagama sheegin bishayin wax fasa'altuhu aan su'aalay ilaa wajadtuhu kamaa xadaanii sidau igu sheegay haddana aan u helay qaala xadaanaa camru bnu caliyin huwa alfallaas qaala samictu cabdiraxmaan bna mahdiy cabdaraxmaani bna mahdiy yaquulu ala'imatu fi laxaadiidi arbacatn aimada axaadiidta waa afar sufyaan thawriy wamalik bnu anas walawsaaciy waxamaad bnu zayd intaan marka nusakha ma qorayaan waxaa laga qoray nuskadii oo ibnu rajab ictimaaday ayay ku jirtaalle qaala samictu isxaaqa bna musa alansaariyu isxaaqa bna musa alansaariya qaala samictu macna bna ciisa yaquulu kana malik bnu anas yushadidu fi xadiidi rasuuli llahi sal l slam aad buu u adkay jiray fi lyaa-i wataai wa naxwihimaa ya-da iyo ta'da alfaadda waa iska sugi jiray macnaha ayb qaala xadaanaa abu muusa iyadana marka dabdigu waa muhiim muta-akhiriintana dabdiga qofka dambe dadkeennan dambe waaba loo sahlayo kutub badanaa laga alifayo kutubtaas un in la fiiriyaa aada loogu baahan yahay qala xadaanaa abu muusa qaala xadaanii ibraahim bn cabdillahi bni quraym alansaariyu qaadi lmadiina qaala mara malik bnu anas calaa abi xaazim ayuu soo maray wahuwa jaalisun abu xaazim oo fadhiyo fajaazahu waa gudbay faqiila lahu arrinkii baa wax laga weydiiyey maxaad u gudubtay faqaala wuxuu yidhi inii lam ajid ma aanan helin mowdican meel ajlisu fiihi aan fadhiisto fakarihtu waxaan nacay an aakuda xadiida rasuulillahi sal ll ly slam xadiidka nebiga inaan qaato wa ana qaa'imun anoo taagan imaam maalik baa dhahaya xalqadii markaa dadku meesha waa lagu badnaa meelaan ka fariistaan waayey xadiidka nebiga istaag inaan ku qaatana waa ka xishooday waanan waan kahday marka nusuustay aada u weynay jireen hadda waxaa laga yaabaa qofka ardayga haddii la yidhaahdo war kitaabkan xadiidka dhulka ka qaad maxau daliilu ku leeyahay maxaasi dhiboo ku jira culimadanna maaligna waa kana wuxuu leeyahay xadiidka nebiga anoo taagan inaan dhegeysta an nacaa buu leeyahy marka yani aadaabtii meeshan tan marka waxay ku fiican tahay in aadaabtii la dhexgeliyo dabcan ayb xadiidkii marka la akrinayo sidoo kale qofku hadduu iskaga kor hadlo ama uu iska sheekeeyo ama yani wax badan yaa si u khariban ayb waa kan marka a'imadii selafka saanay sheegayaan qofka haddii uu aimadaas ku dayanayo aadaabtii inuu uga daydaa waa muhiim qala xadaثna abu bakri can caliy bn cabd الlaahi qala qala yaxya bnu saciid malik can saciid bn الmusayb axabu ilaya min sufyaan الthawriy can ibrahim الnakaciy waa tafaadul oo juz-i ah waay marka malik can saciid bn الmusayb iyo thawri can ibrahim الnaqaci malik can ibn الmusayb aan jecelahay qaala yaxyaa maa fi lqowmi axadun qowmka ma ku jiro qof asaxa xadiidan ka asaxnimo badan ka saxiixnimo badan xadiidan xagga xadiidka min malik bni anas kaana maalikun malik wuxuu ahaa imaaman fi lxadiid xadiidka imaam ayuu ku ahaa qaala samictu axmed bna alxasan yaquulu samictu axmed bna xambal yaquulu maa ra'aytu bicaynaya labadeyda indhood kuma arkin midla yaxya bni saciidin ilqataan oo kale qala axmedu wasu'ila axmed bnu xambal can wakiicin wacabdiraxman bni mahdiy faqaala axmedu wakiicun akbaru fi lqalbi wakiic baa qalbiga ku weynin badan wacabduraxmaan imaamun cabdiraxmaanna waa imaam qaala samictu moxamed bna camr bni nabhan bni safwan athaqafiya albasriya yaquulu samictu caliya bna almadiniy yaquulu low xulliftu bayna alrukni walmaqaam haddii laygu dhaariyo xajarul aswadka iyo maqaamu ibraahim dhexdooda la xalaftu waxaan ku dhaaran lahaa inii aniga lam ara ma aanan arkin axaddan qof aclama ka oga ka cilmi badan min cabdiraxmaan ibni mahdiy halkana marka wakiic iyo cabdiraxmaan ibni mahdi iyo maalig oo ka horreeyey iyo a'imada uu sheegayo oo xifdiga aada ugu kala badan ayb qaala abu ciisa wuxuu yihi marka imaamu tirmidi wاlkalaamu fi hada hadalka arrinkan ku saabsan wاriwaayatu can ahli اlcilmi iyo ahlucilmiga riwaayada laga warinayo oo waxaan ku saabsan takhuru way badanaysaa wainamaa walidalika ibnu rajab wuxuu kusii daray dhowr taraajim oo kale oo isagu uunan sheegin xoogaa buu hadda tirmidi halkan ku sheegay taraajim kaleu ku daray marka ibnu rajab ee sharxiisa wاlkalaamu fi hada fi hada wاriwaayaةu can ahli اlcilmi takhur wainamaa bayanaa waxaan cadaynay shay-an minhu wax ka mida cala اlاkhtisaari si kooban liyustadala bihi si loogu deliishado calaa manaazili ahli اlcilmi ahlu cilmiga darajadooda si loogu deliishado wa tafaaduli bacdihim qaarkood inay ka dheeraad dheeraad ka haystaan calaa bacdin qaarka kale fi lxifdi xagga xifdiga iyo wاlitqaani iyo itqaanka sugidda waman tukullima fiihi qofkii lagu hadlayo min ahli اlcilmi ahlu cilmiga ka mida liأyi shayin tukullima fiihi iyo wixii loogu hadlay yani intaa waxaasaan uga baxnay buu leeyahay ayb qofkii lagu hadlay min ahli اlcilmi dadka cilmiga wariye ah liأyi shayin tukullima fiihi maxaa loogu hadlay intaaba marka waan sheegnay intaa marka uga baxay laba mas'alaan qaadanay galabta ariwaaya bilmacnaa iyo a'imada daraja aluulaa ku jiro iyaga laftooda xifdigoodu inuu kala tafaadul inuu ku kala jiro kadib wuxuu gelayaa marka alqiraa'atu cala alcaalim alqira'atu cala alcaalim maxay ka mid tahay waa siyaqu ataxamul taxamulkiiu gelayaa marka kitaabku marka waa nooc musalaxa waa iska musalax oo kale waana culumta xadiidka wuxuu u noqon karaa yani madkl hada akhiruhu wallahu aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed